suuradan laydhaha suuratu lmumtaxina ee lixdanaad saddex iyo toban aayadood weeye aayadaheedu ma badne axkaamteeda badan suuraddu arrimo muhiima ayay soo bandhigaysa iimaanka iyo akhlaaqda iyo asaaska ummadda ayay ka waramaysa waxay ka waramaysaa shay-un wathiiq min awthaqi cura aliimaan iimaanka qaybihiisa waxyaabaha ugu mudakarsan mid ka mid oo ah muwaalaat lmu'miniina wa mucaadaat lkaafiriin dadka awliyada ilaahayana in la soo dhoweeyo oo la jeclaado xaqooda la siiyo cadowgana in laga gacmo taagto oo laga beri noqdo taa marka ilaahay uu soo bandhigo qeybta hore ee dadkana uu ka waaniyo waxyaabaha taa weydaarin karaa sidaa ilaahay u doonayo weydaarin karaa waxa uu ka bixinayaa tusaale arrintani nagama bilaabmine dad baa jira tusaale inoogu ahoo nebi ibraahim iyo ciddii raacdaa ilaahay tusaale wuu inagu siinaya waxaa ilaahay uu kala qaadi doonaa farqan bayna alwalaa'i walbaraa wa bayna almucaamalati alxasana labadaasaa ilaahay uu kala saari doonaa walaag iyo baraaguna waa baab gaara in qofka muslimka ahi uu yahay gaal iyo islaambana si fiican mid ula dhaqmayo xaqooda siinayoon daalim ahayn taana nasku wuu tilmaami doonaa dadka maatida ee cadowga kasoo hoos baxay inaan lagu celin ayaa suuradda qeybteeda dambe ayaa uu ku xusi doonaa rabbi iyo baycatu nisaa baycada la yidhaahdo walaagaa uu ku bilaabay ayaa ilahay uu ku dhammayn sababtay suuraddu kusoo degtay waxay ahayd saxaabi la odhan jiray xaatib ibnu abi baltaca ayaa waraa qoray wakhtigii uu nebigu doonaya calayhi salaatu wasalaam inuu maka ku duulo waraaqda gabadh buu u dhiibay gabadhu gaadiid bay fuushantay meel dhexa hadday sii maraysaa ilaahay u waaxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo la ogeysiiyey in siri baxday sir ka mid a asraarta dadka muslimiinta ah oo cadowgiioo loo digaya ah inay baxday ayaa la ogeysiiyey cali iyo subayr iyo miqdaad saddexdaas saxaabiuu nebigu u yeedhay radia allaahu canhum wa ardaahum waxa uu leeyahay beerta khaaq laydhaah ee magacaale xoogaa madiine u jirta waxaa joogta gabadh gaadiid wadata waraaqbay sidaaye ka soo qaada saddex nin oo gaashaamanoo kamaanda usii nebigaa wey calayhi salaatu wasalaam fardafuulkana aada u yaqaana cidhibtay ku dhufteenoo markiiba way isdul taageen gabadhii bay su-aaleenay yidhahdeen waraaqdii lagu dhiibay keen waraaqibo ma jirto jiro indhaha u cadaysa waxay yidhahdeen warkugu soo koobay ama waad keeni ama dharkaanu kaa dhigi doonaayo dabeetana waanu soo saari iyadoo fuqahadu ay leeyihiin waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa qofka basaaska ah inaan loo turayn ama haddii maslaxa jirto mafsadana meeshii dhalanayso maslaxada waa la dhaafi inay asturnaataa waa maslaxo mafsado ka weyn bay laakiin xambaarsan tahay oo sir dadka muslimiinta ah ay leeyihiin baa baxaysa idan markaa halkaa waxaa lagu banaysanayaa cawradeedii in la badbaadiyo dadka muslimiinta sirtooda waa umuurta laysu miisaamaya kolkay aragtay nimankan niman safaadaya inaanay ahayn ayay ka soo saartay fooshiyadeeda fooshyadda mataqaan waa timaha marka la duuduubo xaggoodaa dambe lagu uruuriyo halkaasay ka soo saartay ilaa marka hore xeeladaysanayso way gaashaamatay waraaqdii nabiga u keeneen calayhi salaatu wasalaam haddii la furayna waxay ka socotaa saxaabiga laydha xaatib ibnu abi baltaca wuxuu leeyahy nebigii waa soo jahaysan yihin in yar buu soo jiraa ragoo hala feejignaado idiin sheegay colbaa idinku soo maqan digtoonaada nebigu calayhi salaatu wasalaam xaatib buu yeedho wuxuu hi war maxaa dhacay waraaqdani de aday kaa socotaaye nebiga caladiisiina waa arkaya colaalkii oo soo wada eegayana waa arkaya dabeedna wuxuu hi horta ha igu degdegin intaan kuu warramayo warbixinaysan ku siinayo waxaan ahaa buu hi qof oo iskaga lifaaqa nimankii la odhan jiray reer quraysheed ama iskala yaalla abtirsiima ahaana aan ka mid ahayn raggii halkaa maka ka soo hijrooday waxaan kaga duwanahay dee nin walba deegaankiisii iyo dadkiisiibaa ku dambeeya halkaasoo maatidii uu kasoo qaxay waa loo ilaalinaya laakiin anigu cid kumaan lahayn waan iskala yaalay buui qolada ah waxaan doonay inaan gacan ku yeeshoo bareerkii iyo ubadkii iyo halka adduunkii aan waxba la yeelaynine la yidhaahdo ninkani waa kii inoo soo warramay gaalna wax ka war jecele dabeedna intaa caruurta iyo adduunyada lagu nabadgeliyo intaasaan doonaya munaafiqnimo iyo diinka noqosho toona igama aha markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waa nin fariidoo fadanadiisu iyo ishiisu ay aada u dheer tahaye ka run sheegaya iyo ka munaafiqa uu kala garanayaae wuxuu hi amaa haada qad sadaq ninkani wala run buu sheegay buui wuxuu doonaba ha sameeye horta run waa sheegay cumar baa soo boodayoo wuxuu hi waa munaafiqa aan qoorta ka jaray fasax markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhiciyo wuxuu hi iska dah qoladii bedar buu ninkani ka mid ahaa maalin adag islaamka garab qabtae waa maxaa ku ogeysiiyey inuu lahay yidhi reer beder waxaad doontaan sameeya waan idiin dhaafaye fadliga ahlu beder ayaa halkaa ka muuqanaya sidiibaa dabeedna lagu cafiyey isagiina uu ku toobad keenay sirtiina ay markaa ku nabad gashay markaasaa dabeetana ilaahay uu soo dejiyey suuraddan ilaa qiyaamaha la akhriyayo usuul baa dadka muslimiinta loo sameeyey oo la siiyey iyo in ay dhowraan dadka muslimiinta asraartooda bismi illaahi araxmaan iraxiim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum ha ka yeelanina cadowgayga iyo cadowgiina awliyaaa sokeeye iyo xigte iyo gaasha garab iyo gaashaan taasiyay dhici kuwaa wilaayaha ka doonina tulquuna ilayhim idinkoo u qadimaya bilmawadati kalgacal kalgacal iyo xidhiidh idinka oo u muujisanaya waqad kafaruu waxaanay ka gaaloobeen bimaa jaa-akum min alxaq xaqii idiin yimid ee ilaahay usoo dhibay nebi maxamed way diideen idinna waa qaadateen kala col baada tihiin balaayooyinka kala weheliya yukhrijuuna arasuula wa iyaakum rasuulka iyo idinkaba way idin mastaafurinaya oo waa kuwan idin qixiyey maxay dembi idinka dhigeen an tu'minuu billaahi rabbikum inaa ilaahaynii rumayseen ilaahaynii in aad rumayseen ayaa idinku haystaana idin qixiyeen nimanku ay dal iyo dad iyo duunyaba idinka eriyeen in kuntum haddii aad tihiin kharajtum kuwa soo baxay jihaadan fii sabiili idinkoo diintayda iyo dariiqayga ku diriraya oo cadow kula dagaalamaya haddaad taa usoo baxdeen iyo wabtiqaa'a mardaatii raali noqoshahayga haddaa usoo qaxdeen darteed nimanka ha xidhiidhinina baa ilahay wy tusiruuna ilayhim ha xidhiidhinina tusiruuna ilayhim idinka oo u qarsanaya bilmawadati kalgacal inaa u qabtaan wa ana aclamu buu ilahay yidhi aniguna waan ogi badnahay bimaa akfaytum waxaa qarsanaysaan wamaa aclantum iyo waxaa muujisanaysaan sida makhluuqa waa inaan khaaliqa loola dhaqmin haddaa cid kale iska eegteen macnaheedu waxa weye ilaaha boqorkaa iska eega waman yafcalhu arrinkaa cidda samaysee minkum idinka idin ka mida faqad dalla wuxuu ka lumay sawaa asabiil jidkii toosnaa jidkii toosnaaba uu ka lumay saasaa ilaahay uu tilmaamayo dee cadowga ilaahay iyo cadowgiinna saasaa ilaahay uu tilmaamaya marka iyagu waxay doonaan ha sheegteene eray laga dhowraya maaha in kaafir lagu sheego iyo in cadow lagu sheego iyo in shaydaan lagu sheego inta oo dhanba qur-aankaa ku sifeeyey looga nixi maayo waa lagu sheegi ceebay leeyihiin la qarin kari maayo markayay mudaahanadan iyo munaafaqadana dhicin iyo qarsoodigan iyo ammaanadan la bixinaya calaa xisaabi diin walislaam iyada ay ku janjeedho arrintu islaamka taasina waa arrin dee xaadib kusoo degtay laakiin caama sidaa ilaahayba yaa ayuha aladiina aamanuu yeedhmadaa guud baa ilaahay uu bixiyey intan saxaabiga hadduu sababta ahaa waa caam idan qofka muslimka ahi waa soonaha aanu geli karin iyo arrin iimaankiisa uu u diidaya wey iimaankiisa ayaa u diidaya inuu siiyo asraar cadowga isagoo maal iyo manfaco iyo maslaxad ilaashanaya taa haddii uu qofku u habran lahaana aayadahan soo socdaa ilahay ku sheegay rabbi waxa uu tilmaamaya haddaba si fiican oo caqliyad wanaagsan le inaynu u fikirno oo kaan sirtiisa ku siinayn ee aan kuu tudhayn ee aan kuu naxariisanayn waxaad ugu dabacdaa waa nacasnimo iyo axmaqnimo in yadqafuukum hadday idinka xoog bataan yakuunuu lakum acdaa'an cadowbay idiin noqon ee har idiin jeedi maayaan wayabsutuu ilaykum waxay xaggiinana u fidin doonaan aydiyahum wa alsinatakum wa alsinatahum aydiyahum gacmahooda wa alsinatahum iyo carabadoodaba bisuu'i xumaan bay idiinku soo fidin afkooda iyo adinkooduba wuu idiin xun yahay midna khayr kala kulmi maysaan wawaduu waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad gaalowdaanba taana way jecelin saasaa ilahay u tilmaamay waa cadowba idiin afka iyo adinka toona idinka turi maayaan waa run weeye waxay idaacadahooda iyo warbaahintooda iyo saxaafadooda ay qorayaan iyagoo xorriyad sheegta iyagoo sheegta inay dowladaha ka madax bannaan yihiin waa cayda iyo muuqaalka dadka muslimiinta iyo islaamka ay xumeeyaan waxaa la yaab badan iminka markay ciraaq ka waramayaan saxaafadda maraykanku waxay ku tilmaamaan nimanka geela fuula geela fuuladu ma aha een fuulistii dusha laga fuulayay waa geel abaahiya kuwaasay ayay uga dhigaan xataa carab kuma sheegaan carab iyo bani aadam iyo waxaa kuma sheegaan marka xaqiiqatan dee waa kaa ilaahay tilmaamaya adina dee dahda waa lagu istiraaxayaa dhiigga daadanaya lan tanfacakum baa ilahay ui waxba idinku tari mayso arxaamakum sokeeyihiina iyo xigtadiina walaa awlaadukum iyo ubadkiina midna waxba idinku tari maayo haddaa ilaahay isku seegtaan oo islaam iyo diin isku seegtaan ehelkaaga iyo adduunkaaga oo labada aada u gaalowdo adigoo diin iyo dadba kharibaya waxalla waxay kugu taraysaa ma jirto ama kugu tari mayso waa kuwa ilaahay ui falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun abtirsima maalintaa ma jirta ismana waraysan karaa marka xad bay leeyihiin xaqna way leeyihiin ehelka iyo riximka iyo qaraabadu intooda in la dhaafiyana maya oo ninkani wuxuu u turanayay ehelkiisa halkaa jooga iyo adduunkiisa halkaa jooga ilaahayna markaasu si toosa u abbaaray halkii u habranayay waa mushkilad haysata dadka muslimiinta ammaanta oo mid waliba wuxuu leeyahay dee dalkaaga iyo dadkaaga bal adigu uun kaa kaleha la soo ruuge eh ama kaa kale ayaa lagu jeedaaye adigu horta dhegta iska huwa buu leeyahy dabeetana waa labadii wane midna caddaa midna midooba ama labadii dibi kan marka la liqo ka kalena wuu ku xigayaa yowma alqiyaamati yafsilu baynakum dhexdiinaa ilaahay idinkala saari maalinta qiyaamaha idinkiiyo kuwa ay saysaan iyo idinkiiyo ehelkaa u gaalowdeen wallaahu bimaa tacmaluuna basiir alla arkaya waxaa samaynaysaan haddii sidaa ilaahay waanadaa iyo amarkaa ummaddan uu siiyey waxa uu ku xigsiiyey tusaale oo had iyo jeer tusaaluhuna waa midh ka dhiga shayga macnawiga lagaaga waramayo wax muuqda oo la arkayo ayuu kaaga dhigayo ka hor yaalla qad kaanat lakum waxaa idiin ahaatay uswatun xasanatun kudayasho fiican fii ibraahiima waaladiina macah nebi ibraahim iyo mu'miniintii la socotay kudayasho fiican baa idinku sugan sida cadow looga gacan taagto iyo sida iimaan looga run sheego iyo sida ilaahay loola xidhiidhe loogu adkaysta iimaanka id wakhtibaa tusaale idinku suganya ama id wakhti ka waran nebi maxamedow qaaluu liqowmihim qoladoodii bay ku yidhahdeen nebi ibraahim iyo mu'miniintii koobnaa ee la socotay ayaa waxay ku yidhaahdeen qoladoodii gaalada ahaa oo dee nebi ibraahim aabihiina dabcan uu ku jiro innaa buraa'aau minkum annagu waanu idinka durugsannay bay waanu idinka fognay beri baanu idinka macneed waxa wey nalaguma kiin halleey wa mimaa tacbuduuna min duuni illaah iyo waxaa caabudaysaan inaan la ahayn idinka beri baanu idinka nahay iyo waxaa caabudaysaan aan ilaahay ahayn kafarnaa bikum idinka gaalowni wabadaa waxaa muuqday oon qarsoonayn aanaan qarinaynn aanu muujinnay baynanaa wa baynakum annaga iyo idinka dhexdeenna waxaa muuqday alcadaawatu colaadiyo waalbaqdaau nacaybshiiyo abadan weligeedba ilaa goorma xataa tu'minuu billaahi waxda ilaa ilaahay keligii rumaynaysaan jeeroo ilaahay keligii rumaysaan dee colaadaasina way jiraysaa nacaybshiiyahaasina wuu jirayaa saaxiibtinimadii dadka muslimiinta la siinaya mali hidhin isla markaa mucaamaladii wanaagsanay kalgacalkii dadka muslimiinta la siinayay ee baqdaaga qaabilayana mala hidhin sidaas wey marka waxa halkaa ay ku muujiyeen haayada macnaa heerka uu ku joogsanayo heerka ila laba qoloo iska hor jeedaynuna taa ay noo qabtaan teedaanu idiin qabnaa taasay muujisteen ilaa qowla ibraahiima nebi ibraahim hadalkiisii mooyaane halka hore ay istitna ka tahay qad kaanat lakum uswatun xasana kudayasho fiican baa idinku sugan ibraahim iyo ciddii raacday ilaa qowla ibraahiima liabihi hadalkii nebi ibraahim aabihii uu ku yidhi hadalkaa uu yidhi isaga nebi ibraahima kaga dayanina waa la nasakhaye oo intuu kolkii hore ballanqaadkan sameeyey ayaa loo sheegay inuu gaal yahay oonu mutaysanin wuxuu ballanqaaday dabeetana kolkii ay caddaatay annahu caduwun lilaahi tabara'a minh cadow ilaahay inuu yahay aabihii kolkii ay caddaatay ayuu ka beri noqday la astakfirana laka buuhi aabba ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa wamaa amliku laka min allaahi min shay ilaahayna waxba kaagama hanan karo ilaahay dembi dhaaf waan ku weydiin wamaa amliku laka kuumana hayo min shayin min allah min allaahi min shay shay ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo manfaco iyo dheefa kuuma haya anugu hadduu ilaahay dhib kula doono sidaasaanay tahaba maalinta qiyaamaha kolkuu arka aabbihii ay ku janjeedho ilaahayow miyaanadii ballan qaadin inaad dulli iga nabadgeliso aabbahay waa kaasoo waa dullaysanyay dee anna taas waa ku dhib qabaa haddii uu cawday bahal baa laga dhigo intoo naarta lagu warfiiyey marka rabbanaa ilaahayagiiow dhaha calayka tawakalna adaanu ku tala saarannay wa ilayka anabnaa adaanu kuu soo noqonnay wa ilayka almasiir xaggaagaanu usoo laabanaynaa isdhiida oo ka beri noqda cidduu ilaahay ka beri noqday cadowga u ah ilaahayna isu dhiiba adduun iyo aakhiraba saasay tahay oo markaasaa qofka muuminka ah uu leeyahay salaad wal oo u galaba qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin rabbanaa dhaha idinkoo ducaysanaya ilaahayagiiow laa tajcalnaa ha yeelin fitnatan liladiina kafaruu kuwa gaaladaa ilaahay ou balaayaha nooga dhigin waqfir lanaa noo dhaaf rabbanaa yaa rabbanaa innaka anta alcasiizu alxakiim kii xikmadiiyo ciisibale maatay marka kuwa gaalada annaga fitnaha naga dhigin oo kuwa gaalada yay nagu fitnoodin macnaha yay naga ilhelin hadday naga lugmeeriyaan ama ay naga xoog bataan shaydaanku wuu sii afuufayaa baatilkuu kusii jahaynayaa wuxuu leeyahay haddii ay kuwaasi diin leeyihiin ama ilaah leeyihiin galgamaadkaadeen maadaama ay daciif noqdeen oo idinkuba ka gacan saraysaan idinkaaga wanaagsan quruurkaasu shaydaan ku ridaya marka waxay noqonayaan kuwo kusii fogaada oo kusii fitnooba taa marka macnaheedu waxa ilaahay uu noo hiili oo annagu aanu ka gacan sarrayno si ay u habradaan alla wuu ku celiya waxa uhi laqad kaana lakum fiihim waxaa idinku sugan nebi ibraahim iyo mu'miniintaa la socotay uswatun xasana kudayasho wanaagsan liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir liman qof baa kudayasho fiicani ay ugu sugantay kaana ahaaday yarju llaha ilaahay mid rajeynaya oo ka cabsanaya walyowma alaakhir iyo maalinka dambe qiyaamaha waman yatawalla cidda sii jeedsata ilaahay halkay kasoo qaabili lahayd iyo awliyadiisa iyo xaq qofka dhabarka jeediya fa ina allaha huwa alghaniyu alxamiid alghaniy kii kaaftoon wey ee mid gaalooba iyo mid sii jeedsada toona aan u baahnayn alxamiidu kii la mahadiye wey mar walba hadii ay jiraan hadday jiraan qaar gaaloobay qaar mahadinayaa badan dadka muminiintaa ilaahay waa waxa uu ku wacyigelinaya halkan ku yidhi diilo gelinayaa dadkaa gaaladaa laftooda inaanay ka quusanin laakiin rajadooda ay noqoto inay iyagana badbaadiyaan iyaga laftigooda balaayaa haysatee oo shaydaan iyo ehelkiisa ay u xurtaysayna bal inay isku dayaan inay badbaadiyaan oo taa himiladoodu inay weynaato sidii nabigaba calayhi salaatu wasalaam iyagoo garaacay oo dilay wuu leeyahy waxba habaari maaye waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu kuwaa tagoogooda ka soo saaro qaar ilaahay keligii waxida hadday kuwan ilaahay ka gaaloobeen casa allaahu rabbi waxa uu dhowya an yajcala inuu yeelo baynakum idinka iyo wa bayna aladiina caadaytum kuwii aa colaasanteen oo minhum gaaladaa ka mid a mawadatan kalgacal inuu ilaahay idin dhex dhigo ayaa laga yaabaa wallaahu qadiirun ilaahay baa wax walba kara wallaahu kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafo oo naxariista markaa kuwaasi hadday maanta sharwadan yihiin inuu ilaahay soo jeediyuu soo jiheeyo oo quluubtooda uu furo wuu karaa qadiir buu ku yahay waxa dembiyaha ay la iyaga ku dhooban ee faraha badana la yaabsan tihiinna ilaahay wuu ka dhaafiyo uga naxariisan doonaa taana ku xisaabtama sidii baana u dhacdo dee rag badan oo laga yaabsanaa sida khaalid ibnu waliid iyo abi sufyaan iyo hindadii abi sufyaan xaaskiisa ahayd ee xamse dhibaataysa maalintii uxud iyo dee way wada islaameen dad muslimiina bay wada noqdeen marka istaraatiijiyad dheer oo dhinacyo kala duwan la dadka muslimiinta inay yeeshaan iyo aragti fog ayaa nasku uu faraya haddana ilaahay wuxuu ka warramay haddii la yidhi nimankaa gaalada ayaan la jeclaanin sidii loo jeclaan lahaa qofka muuminka nimankaa gaalada ah yaan sir iyo saaxiibtinimo la siinin oo xaqii qofka muslimka ah lahaa yaan la siinin iyo kalgacalkiisii iyo muwaalaadkiisi mucaamalada wanaagsan meesha kama baxaysa iyagu oo qofka muslimka ahi ballan oofinta cadaaladda akhlaaqda wanaagsan deeqda intaba tusaale ku yahay isagu tusaale ku yahay intaba soomaalidu waxay dhahdaan gaalka dil gartiisana sii waxaa loo dilayaa dee dil buu mutaysa laakiin wixii xoolaaha uu leey iyo wixii xaq uu leey la dhaafin maayo wey alla wuxuu uhi laa yanhaakum allaahu rabbi idinma diidaya can iladiina kuwii lam yuqaatiluukum aan idinkula dagaalamin fi ddiini diinta darteed kuwaan idinkula dagaalamin walam yukhrijuukum min diyaarikum aan guryihiinana idinka qaxinin an tabaruuhum inaad u samafashaan wa tuqsituu ilayhim aa u cadaalad samaysaan taa ilaahay idinkama nahiyayo idinkama dayrin oo idinma diidintaa ina allaha ilaahay baa yuxibu lmuqsitiin kuwa cadaaladda sameeya ee gaal iyo islaamba u cadaalad sameeya ilaahay wuu jecelyahay inamaa yanhaakum allaahu rabbi waxa uu idiin diidayaa can iladiina kuwii qaataluukum fi ddiin diinta idinkula dagaalamay wa akhrajuukum min diyaarikum guryihiinana idinka qixiyey idinka saaray wa daaharuu isu kaashaday ee isu gaashaanbuuraystay calaa ikhraajikum inay idinka idin dareeriyaan an tawallowhum inaad gacalsataan oo xigto ka dhigataan kuwa waman yatawallahum cidda la saaxiibaysa la walaaloobaysa fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaasi waa dulmi falayaal baa ilahay wy saasaa rabbi u kala qaado markaa waxaad ka arkaysa sida suuratu tawba aada ka akhrihi karaysa inay dee qayba yihiin qaar cashuur baa laga qaadaya qaar waa musta'man oo mudaalaysdaynayaa mid kale dagaal baa inaga dhex xooga saasaa loo xisaabtamaya marka qofkani dadka muslimiinta hadduu nabadgeliyey oo faraha uu ka qaaday diinta iyo dalka ilaahay uu xuso fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum dadka muslimiintaa diintoodii way u nabadgeliyeen manaa xorriyad ayay u leeyihin dadka muslimiinta ahay diintooda barashadeeda isku xukunkeeda dacwadeeda iyo dadka inay gaadhsiiyeen oo dadkaa la gaadhsiinayana kuwa gaaladii ay ka mid yihiin gaaliya islaamba ay ka mid yihiin fi ddiin idinkulama dagaalamayaan dadka muslimiintaana dalkooda way u daayeen kolkay arrintaasi timaado waxa ilaahay u ogol yahay samafalka iyo cadaaladda samafalku waa gacan sarrayntii kooda baahan in wax la siin karo hadyad in la siin karo halkii iyaga wax la moodi lahaa in la martigelinaya iyaga dunyo markay noqoto akhlaaq wanaagsan iyo mucaamalo fiican in lagu wada noolaanayo wa tuqsituu ilayhimna waxay tilmaamaysaa wixii ay xaq u leeyihiin haddii wax la xukumayo garsoor jiro in iyagana waxooda la siiyo oo gaal buu yahay darteed aan lagaga qaadin asku saasuu xusay maadaama iyagu dee aanay godobaysnaynoo gacan ku maqanay aanay jirin ilaahayna gaal iyo islaamba cidda u cadaalad samaynaysa wuu jecel yahay ina allaha yuxibu lmuqsitiin marka hadyiga ama siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam aada u noqotana an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim aada bay u badantay qaar badan oo ka mid ah waxay ku islaameen birigii iyo samafalku nebigu u sameeyey iyo cadaaladii nebiga iyo asxaabta qaar badan oo ka mid ihina qabaa'ilkooda taasay kusoo islaamiyeen tusaalayaashuna aada bay u badan yihiin in halkan lagu sheego ama la koobo way ka badan yihiin oo cafiska dulqaadka wakhtiga uu munaasibka yahay waxsiinta asmaa ayaa hooyadeed u timi iyadoon weli islaaminoo waxaay waxbay ka doonaysaa asmaayo waxay tii dee ooyadaa hooyadaa weys inkastoo dee culamaa usiila qaarkood ay tilmaamaan waa hooyadeedii jaqsiisay nabigay su-aasho waxa ay leedahay dee hooyaday way timi wahiya raaqiba iyadoo jecel inaan waxsiiye kawar shili umaki dee hooyadaa xidhiidi buu yidhi oo waxsii sidiibay dabeetana wax ku siisa marka haddii iyagu hay-ado samafal ay leeyihiin oo yidhaa waxbaanu caawinayna ama cid baanu maalgelinayna innagay tahay inaynu caawino ciddii baahanba oo gacanta sare aynu yeelanno oo aan cidina inoo tar sheeganin oo dadka intaynu maalgelinno aynu ka baadi doonno dad innaga ina ayidsan oo ujeedooyinkii iyo ahdaaftii islaamka aqbala kuwan kalena waa kuwa dal iyo diidba diinba kula dagaalamin dadka muslimiinta wata maanta lagu hayo ee aynu arkayno ee kolba marka qolo la qabsado min andalus ka soo bilowiya islaamka intii hareeraha laga soo jafaye qolaa la qabsanaya dabeetana wadahadalkii camaliyatu salaam mudduunbay soconaysa muddadaasunbaa la odhanayaa u yara daayo oo u dhiciyo oo iska wada dego oo iskaga taga unbay ku xigaysa marka hadday sidaa ku baxday iminka wadamo badan ay ku baxeen kuwa iminka lala dhegataagaya lala yaabsanyay laleeya war caalamku isagoo maanta heerkan maraya miyaa lagu dugleeyo oo la qabsaday uun dee iyaguna haddii aanu ehel aanay helin baciid maaha inay halkaa hore maraan lidaalik baa gaaladaa soo duushay qaar ka mid ah weliba kuwooda u waaweyn ayaa dadkooda markii ay ku samaynayeen tahdi ay dejinayeen baa waxay lahaayeen hayaabina muddo yaroo sanada ayaynu ka hillaacnay kabul iyo baqhdaad intaasaynu isu marnay iska dega bay lahaayeen khasaare ma joognay marka dalka iyo diinta saasaa ilaahay isu raacinaya dagaal dal oo qura ahina maya dagaal diineed marka uu jiro ilaahay diintiisa loo dagaalamayo licilaayi kalimat illaah diinta ilaahay si dalka ilaahay looga xaqiijiyo markaa dal iyo dadba way nabadgelayaan laakiin haddii la idhaha dalun baa loo dagaalamaya meesha aanay diini jirin dee waa macruuf marka taariikhda dib u akhrideed eegto dagaalkii carabiya dhex maraya isma- israa'iil dee umu kalfuum ayaa ka horheysaysa ciidanka ciidanku marka uu kala baxayo ee uu weerarka gelayo dee taasaa ugu dhufanaysa tamanka halkii allahu akbar iyo shahaado iyo iimaan kale lagu dhawaaqi lahaa ee saa jacaylkay u qaadaysaa saasuu ciidanku ku dagaalgelaya marka xaqiiqatan dal qura oo aan diin iyo dacwad iyo dadnimo wanaagsan toona loo dagaalamayn maya ee saa nasku u kala horreysiye wey waa ahdaaftii iyo asbaabtii loo jihaadayay ayaa ilaahay uu kaga warramay waxaa haddaba jirtay heshiiskii sulxulxudaybiya ee aynu soo marnay waxaa dee lagu heshiiyey qofka soo islaamee maka ka yimaadee madiine yimaada in la soo celiyo dadkii soo islaamay waxaa ka mid ahaa dumar ee madiine yimi weliba raggii gaalada u waaweyn ee ugu mujrimsan qaar ay dhaleen baa ka mid ahaa sida umu kalfuum bintu cuqbatu bnu abi mucayd ninka cuqbatu bnu abi mucayd la odhan jiray inantiisii umu kalfuum ayaa si niyadahoo daacadnimo usoo islaamtoo timid nimankii dabeetana waxay yidhahaan sidii heshiiskeennu ahaa la soo celiyay dumarka ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu war balcagta u dhiga heshiisku dee ragunbuu khuseynayay heshiisku maati iyo dumarku ma jirin arrinkii haddii la isku celceliyey ilaahay baa tabaaraka wa tacaala isagoo addoomihiisa u naxariis badane aayaadkan uu soo dejiyey marka iyadoo dee kolleyba ay macruuf tahay ilaaha boqorkaaba addoomaha u abuuray ogsooni inaanay ad- isku adkaysi ahayn rag iyo dumar yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo idaa jaa'akum lmu'minaat dumarka alla rumeeyey kolkay yimaadaan muhaajiraatin iyagoo maka ka soo qaxay qaxoonti iyagoo ah cadow ka soo qaxay famtaxinuuhun jirrada alla jirrabo allaahu aclamu biiimaanihin ilaahaybaa ogsoon iimaankooda macnaa inay ka dhab tahay iyo in kale gudahooda isagunba hoos u ogsoon fain calimtumuuhunna mu'minaat haddaa ogaataan inay alla rumaysan yihin sidaa darteed baa culimmada qaarkood ay ku macneeyaan fain calimtumuuhunna waa cilmi oo bimacna danni ah haddaa malaysaan inay mu'minaat yihiin ila ilaahay baa yidhi allahu aclamu biiimaanihinna iimaankooda xaqiiqadiisa ilaahay unbaa ogsoon idinku haddii aa u aragtaan inay alla rumeeyeen falaa tarjicuuhunna ila alkufaar gaalada ha ku celinina dumarka soo islaamay ee ka soo baxay cadowgii ee ehelkii ku soo biiray ha ku celinina laa hunna xilun lahum dumarkaasi gaalada xalaalu maaha walaa hum gaaladuna yaxiluuna lahun dumarka xalaalu maaha gayaanisu maaha isma gayaan waa kala xaraam ha u celinina sidaasay tahay oo gabadh muslimada nin gaali inuu guursado diintuu doonaba ha haysto hadduu doono ehel kitaabba ha ahaadee ma banaano shareecadeenu ma banaynin iyadoo sidaa cagsigeedu banaayo gabadh ahlu kitaab ahoo dee kutubtii hore miduu nisbo sheeganaysa nin muslimiinuu guursan karo iyadoo wax la ogolyahay leannahu qofka de labada qofe wada jooga saamaynta culus iyo saydarada sare waxa leh ninka waa iska macruuf inuu jiidanayo wa aatuuhum waxaa siisaan gaalada maa anfaquu waxay bixiyeen waxba ya idiin tar sheegan inay odhan la- yaanay odhanin meher baanu siinay oo maal bay nagala soo baxsadeene wixii ka soo maqan gaalada adduunyo unya idinku tar sheeganina siiya wa aatuuhum maa anfaquu gaaladu wixii ay bixiyeen ee meher ahaay maal ahaay gabadhaa kaga baxay ha loo celiyo cadaaladda ilaahay walaa junaaxa calaykum dembi dushiina ma saarna ragga mu'miniinta haddaad tihiin an tankixuuhunna inaad meelaysaan dumarkaasoo guursataan dumarkaa waa guursan kartaan gaalada ka soo qaxay idaa aataytumuuhunna marka dumarkaa siisaan ujuurahunna meherkooda meherkii baanu kaa bixinno kii ku daba socdaanu kaa reebnay yaan la odhan laakiin gaalka wixiisii waa la siin qofkan muslimadda ah iyadana marka uu ka guursanayaa mar labaad meherkeedii wuu siin labada waa la ysku darayaa adduunku ma sahlana in la iskado la iscawaro ee, lama ogola maalku haba yaraado islaantaada iyo ehelkaaga iyo ummadda kale toona iyo gaal is- iyo islaam mid walba uu adiga arkayo nasku xaqiisii buu siiyey walaa tumsiku ha haysanina oo ha kusii dhexe jeclaabina weeyi bicisami alkawaafir dumarka gaaladaha ah haysashadooda aa xilahooda weeye soomaaliga xilaa la yidhaahda bicisami alkawaafir kaafiratun kawaafir dumarka gaalada ah xilahooda ha kusii adeegina cismaduna waxaa la yidhahdaa almar waa mar'atun taxta cismati rajul cismadiisu waa dee ilaashimadii iyo mas-uuliyaddii gabadha uu ku hayay wey ee markaa uu hayay taasaa cismo laydhaa marka gabadh dumarka kaafiradaha ah xilahooda waxbaha kusii lixa jeclaadina inay xilaydin sii ahaadaan oo haysataan dumarkaa kawaafirada kawaafirata ahina waxa weye alkawaafir ilahay uu ku tilmaamayna waa kuwii intay dadka muslimiinta ah ka noqdeen gaalada ku noqday ee gaaloobay kolka hore waxaa aadku ka warbixinayan kuwii iyaga ka yimee soo islaamay iminkana waxaa aad aayaddu ka warramaysaa kuwii noqday ee ridooday ee dadka muslimiintaa ka noqday gaalada u noqday walaa tumsikuu bicusani ilkawaafid waayo kol haddii halkaaba isu quudhay qof lagu sii laxa jeclaaba maaha was'aluu waxaa weydiisataan gaalada xaggooda loo carabay maa anfaqtum wixii aad bixiseen aar mid baa xaggiina usoo kacdo intaasaa naga baxay ee noo soo celiyo waliyas'aluu maa anfaquu iyaguna wixii ay bixiyeen ha idin weydiisteen waliyas'aluu ha idin weydiisteen walyasaluukum maa anfaquu wixii ay bixiyeen sidaha laysu dhaafsado wixii maala maalka sida loo meelaynaya waa caynka dadka sida loo meelaynayaana waa sidaa daalikum kiinaasi xukmu ullah waa ilaahay go-aankii uu idin siiyey xukmullahi yaxkumu baynakum markaa nasku waxa uu tilmaamaya in ilaahay laga tala qaato oo sidanaa wanaagsan iyo arrinkaa waktigan socon maaye iyo taasi ima cajabanin iyo magaal baa wax la weydiinayaa iyo waxaa muhiimahoo mudan ilaahay siduu addoomaha ugu jideeyay in loo raaco xukumka ah marka mabay lama sheegin wax soo noqday oo dumarkaa maaragtay soo islaamay ka mid ahe midhmidhkii xaggooda ka yimid saas arrinkoodii markaa uu noqdo ilaahay go-aankii uu ku siiyey laguma celinayo dib loogu celin maayo marka dee waktigan malaha waxaaba iska soo kordhay markii la kala yaace meelaha loo kala firdhay dumar siiba soomaalida ah oo gaaladuna iska guursadaan un imaka lalama yaabo oo waxaa laleeyahay kanaaba cabo dollar badan oo intaasaaba inantu aada waxu soo dirtay oo dalaayaba looma arko laakiin sidaa islaamku uu tilmaamay ee qur-aan iyo xadiidba ay ka waramayaan waxa weeyaan inaanu xalaal hayn walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walacabdun mu'minun khayrun min mushrik wain faatakum haddii ay idinka baxsadaan shay-un min aswaajikum mid ooryihiina ka midi hadday u carartay ilal kufaari gaalada mid ooryaha ka midi hadday islaamka ka carartay xagga gaalada u fakato fa caaqabtum dabeedna aa ka xoog badataan gaalada aa ciqaabtaan macnaha aa ka gacan sarraysaan intaa weerartaan oo dagaal idin dhex maro fa aatuu waxaa siisaan aladiina raggii dahabat aswaajuhum ooriyahoodu ay baxsadeen mila maa anfaquu wixii ay bixiyeen oo kala siiya waataquu llaha rabbi ka cabsada aladii ilaahaasoo antum bihi mu'minuuna aad rumaysantihiin ilaaha aad rumaysantihiin inaad ka tala qaadataan tagtay iyo wixii kaga baxay ee adduunye ahaa adduunyadii kaga baxday hala siiyo masalan dee kolka aynu ka xoog badanno gaaladii iyadiina ay kuba jirtee la qabto dabcan iyadii waxay ka mid tahay addoomaha ayay ka midta dadka muslimiinta qabteen marka waa ooridaydii odhan horay u kala go-eene laakiin adduunkiisii hala siiyo oo xaggee laga siinaya haniimada iyo xoolahan gaalada laga qabtay ayaa laga siinaya ala xisaabtamaya xooluhu ma sahlana xoolahan dadku ay iska daldalayaan ay kala qaadanayaan ay fudaysanayaan naf iyo maal saasaa qur-aanku isu balbardhigay nafta dadka nafka ka hadlaya in meel laga dhaca xaaraantinimeeyey baa maalkana xaaraantinimeeyey noocuu doonayaba ha lagu qaatee waxa qaacida oo ah bima ta'khudu maala akhiig inaad isweydiisa maalka walaalka maxaad ku qaadanaysaa wain faatakum shay-un min aswaajikum dumarkiina oori ka midi haddii ay u carartay ilal kufaari gaalada facaaqabtum aad ka xoog badataan gaaladii oo la weeraro oo maca iyadii la qabto fa aatu ladiina kuwii siiya dahabad aswaajuhum raggii mu'miniinta ahaa ee dumarku ay ka baxsadeen waxaa siisaan mithla maa anfaquu wixii ay bixiyeen oo kale war gabadhi kuusoo noqon maysee maalkaad ku bixisay misuu ahaa intan uu ahaa dabeedna waa loo celin waataquu allaha aladii antum bihi muuminuun aayaddanna waxay ka warramaysaa baycadii heshiiskii laga qaadayey dumarkaas oo islaamay cumar baana u qaabilsanaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam heshiiskan ka qaadayay ayadana lagu dul akriyaya dabeetana way saxeexayaan agriman iyo heshiis la saxeexa ka ugu qaalisan wey marka heshiiskan isagaa waxyaaba dheeraad ka sii ana saxaabiyaadka way tilmaamayeen oo inaan qish lagu samaynin oo ee, ragga iyo inaan macnaha saygeeda maalkiisa iyo ehelkiisa aanay ka aafaynin iyo in aanay oohin u samaynin dadka dhinta baroorta iyo qaylada iyo qadarkoon la aaminin taasna iyadana si gaaraa looga sii waaniyo inta aayadani ay sheegtay bay dheeraad kusii hay sida sunnadu sheegayso nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidii dee sulxal xudaybiya heshiiskiiba aynu kusoo maraynay baycada oo asxaabta la mubaayaconayo ama heshiiska uu islaamnimadooda kula gelayo wuu gacan qaadi jiray laakiin dumarka waxa uunu iyaga gacantu buu taagayoo dabeedna baycada saasay ku dhammaanaysee ma gacan qaadayn oo gacanqaadkoodaan bannaanayn yaa ayuha nabiyu nebi allow idaa jaa-aka almu'minaatu dumarka alla rumeeyey kolka ay ku yimaadaan yubaayicnaka iyaga oo kugula heshiinaya inta soo socota fabaayicunna la heshiin idaada jawaabteedii waxa weeye fabaayicunna wastakfir lahunna allah intaasaa isku xidhan markay kuu yimaadaan yubaayicnaka intaasoo arrimood iyagoo kugula heshiinaya fabaayicunna la heshiiyo wastakfir lahunna allah ilaahayna dembi dhaaf u weydii maxay kugula heshiinayaan calaa an laa yushrikna billaahi shay-an inaanay ilaahay wax kale la caabudin waa xuquuqda xaqii ugu mudnaayee ugu horreeye wey albaabkii islaamka laga galaya wey in ilaahay xaqiisa loo daayo o cadaalad la sameeyo walaa yasriqna inaanay waxadin oo bahasha tuugada la idhaahdaana aada bay u khatar badan tahay iyaduna walaa yasniina inaanay sinaysaninoo gogoldhaaf aanay samaynin taasoo foolxun sodohna kusii foolxun soomaalidu berigii hore waxyaabaha la odhan kala malaha way ku siiyo dheeraad lahaayeen waxay odhan jireen hadday sina samaynayaan sodoha ay aada uga sii xishoon jireen xagga hablaha iyo xaggaa mooyaane bay usiiye laakiin kuwaasaa sii darnaan jiray markii la ysku dhex daatay mooji walaa yasniina walaa yaqtulna in aanay dilin hadday kugula heshiinayaan awlaadahunna ubadkooda oo berigaa hore dee iyagaaba heshiis kula ahaa inanta in la dilo ninka ninkeeda iyo saygeeda heshiis kula ahayd walaa yaqtulna awlaadahun ilmihii ay soo ridaana iyaduna waa lamid waa jariimadii walaa yaatiina inaanay la imanin bibuhtaanin been abuurad yaftariinahu ay ka abuuranayaan ka samaysanayaan bayna aydiihinna wa arjulihina gacmahooda iyo lugahooda dhexdooda gacmaha iyo lugaha dhexdooda waxa weeyaan dee afartanaa u badan waxqabadka been abuurad jidhkooda ay ka samaynayaan siiba dee waxyaabaha been abuuradkaa waxaa ka mid noqon kara ilmo aanu dhalin iyadoo tidhaahda wuu dhalay kanaadaa dhalay oo ubadkaagu ka mid yahay taasina waxa weeyaan waa been abuuradka walaa yacsiinaka inaanay kugu caasiyin fii macruufin waxsan shay wanaagsan oo diintana u wanaagsan qoyskana u wanaagsan ummaddana u wanaagsan kaana inaanay kugu caasiyin umucadiya markaasay ka warramaysa oohinta iyo baroorta iyo waxyaabahaasa uu nebigu ku daray oo maaragtay in la daayo fabaayicunna la heshii intaa hadday kuula heshiiyaan wastakfir lahuna allaha ilaahay dembi dhaaf weydii ina allaha kafuuru raxiim ilahay baa dembiga dhaafo naxariis heshiiskan dabeetana kolkii uu nebigu ka qaadayay calayhi salaatu wasalaam dumarkaa waxaa ka mid ahayd hinda oo abi sufyaan xaaskiisii ahayd oo xamse maalintii uxudna teed sii dhaawacday ahayd waxyeelada soo gaadhsiisa kolkaa iyada oo dee nebiga ka mildhaaweysa calayhi salaatu wasalaam oo isa soo yar hagoogtay oo tanakur isku samaysay ayaa ay hadalkii ka qayb qaadatay walaa yasriqn aanay waxba xadin dumarka way hadashayoo way tirawdo markaasaa waxay tidhi dee abi sufyaankaaba xoolihiisa waxbaan ka qaataae talow muu xalaalayn abi sufyaan baa markaa dee sawjkeedii wuxuu i wixii hore iyo waxa dambeba waa kuu xalaalay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu dhoolla cadeeyu saa u eegay buui mahindaah macnaha hindadii dee taariikhdeeda macruufka ahayd adeerkii dee beer ka jeexay laakiin meel ugu mara male geed islaam la ydhaa ama gidaar islaam la ydhaa baa kaga gudban war hadday soo islaamtay meel loo mara male walaa yasriqna walaa yazniina aanay sinaysan dabeedna waxay tihi maqaalad cajiiba awa tasni lxura manaag xorahunbaa sinaysanaysa adoon iyo maanaan sheegin mid gudahoo ducufee laakiin tu xoray dee sinasay nafteeda ugu quuray walaa yaqtulna awlaadahunna aanay dilin ubadkooda rabaynaahum sikaaran wa qataltum kibaaran iyagoo yaryar baanu korinay iyagoo waaweynna kurtaa ka jarteen bayt islaan fasaaxad badan wey annagu waabaanu soo korinay kuwa aad sheegaysee hadilina laleeya yaryarka ahe daadaaba maxamed ow laayay maalintii beder bay tii walaa yacsinaka fii macruufin fabaayicuna wastakfir lahuna allaha ina allaha kafuur raxiim baycat nisaa way baycadan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow laa tatawallow xigtaha ka dhiganina iyo sokeeye iyo dadaad jeclaataan qowman qolo qadiba allahu calayhim ilaahay uu u cadhooday qad yaysuu min alaakhirati aakhirana way ka quusteen wax aakhiro la yidhaahda agtooda ma taalo kamaa sidii bay uga quusteen aakhiro ya-isa alkufaaru gaaladu ay uga quusteen min asxaabi alqubuur qolada xabaalaha gashay siday gaala uga quusatay ayay gaaladan ifka joogtee laydin leeyaha xigtaha ka dhiganina taasay aakhiro uga quusteen oo kamaa yaysa alkufaar min asxaabi alqubuur gaaladu siday uga quusteen asxaabualqubuurka waxay uga quusteen ay aaminsayin inaanay dib usoo noqonayn wuu dhintay soo maaha sooma noqonayo lama yaqaano ciiddaa cuntee waa u dhammaatay wuu tegey wuu tegey laakiin qofka muslimkaa dee kama quusanina in lasoo noqonayo la ishor iman doono laga kala xaqaadiyo la xisaabtamiyo la saaxiibiyo janno la wadageliyo in caalamkii dambe asalka ah haray buu aaminsayay qofka muminka kamaa ya-isa alkufaaru min as markaa mintaasi ibtidaa'iyaynu ka dhignay liibtidaa'i alghaaya wax la yidhaahdo kamaa yaysa alkufaaru gaaladu sidii ay uga quusteen u quusteen gaaladaasoo min asxaabiilqubuuri ka mid ah gaaladan iminka ifka joogaa waxay u quusteen siday u quusteen kuwa asxaabulqubuurka ka midi oo kolka uu kii kaafirka ahaa asxaabulqubuurka ka mid noqdo yashcur waa yubsiru alxaqiiqa xaqiiqadii dhab tahayd buu arkaya quusashaa u bilaabantay markaa